bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay saddex iyo labaatanka bisha nofembar sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa waxa ay sheegayaan in maanta looga dhawaaqay xabad joojin deg deg ah iyadoona kulan ka dhacay magaalada gaalkacyo ay isugu yimaadeen waxgaradka iyo sidoo kale ganacsatada kasoo kala jeeda labada maamul ay ku heshiiyeen in ilaa iyo saddex qodob xal looga gaaro dagaalkii ka dhacay maalintii shalay qodobada ay dhinacyadaasi isla meeldhigeen ayaa waxaa lagu sheegay in si deg dega xabadda loo joojiyo sidoo kale lakala qaaday ciidamadii dagaalamay iyo in laga wada hadlo waxyaabihii dagaalkaasi bilaabay kaa oo maalintii shalay magaalada gaalkacyo ka dhigay meel aan xasilooneyn dhinaca kale maamulka puntland ayaa waxa uu ka dhawaajiyey inuu diyaar u yahay in waawaan laga galo dagaaladii ka dhacay magaalada gaalkacyo maalintii shalay xilli sidoo kale lasoo sheegaya inuu ka dhashay dagaalka khasaarooyin kala duwan oo soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayid ah oo ka agdhowaa goobaha lagu dagaalamayay wasiirka warfaafinta ee maamulka puntland maxamuud xasan soocade oo la hadlay idaacadda b b c da qaybteeda afka soomaaliga ayaa waxa uu sheegay in puntland ay diyaar u tahay wadahadal aan shuruud ku xirnayn si looga gudbo marxaladda dagaalka ka dhacay halkaasi iyo sidii xal looga gaari lahaa arrinta waxa uu tilmaamay in dagaaladu ayyiin ku aan waxba kusoo kordhinaynin bulshada marka laga reebo dhibaato horlow ay u horseedaan waxa uu nagu baaqay dhinaca galmudug in ay diyaar u noqdaan wadahadalladaasi waxa uuna tilmaamay dhinaca kale inay jiraan dadaallo ku aadan joojinta dagaaladaas oo ka soconaya qaybo badan oo ka mid ah gudaha deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo waxa uuna dhinaca kale ugu baaqay inay ka qayb qaataan si la mid ah annagu cidi alla cidiida nabada wadba ku gacan sayri mayno diidna mayno gardaso iyo handadaad iyo in dadka iyaga lalaayana u dulqaadan mayno wixii wada hadal la-aan dee ciddii markaa ay khusayso xaggooda ka socda de haddii si miirqada maysugu imaanayo waa kala gar qaadan karnaa hadda kadibna de hadday soo dhaafto calamtara waxay ila tahay in jawaabtee laga heli doonaa inaan aan idinku farxi doonin baan umalaynaya marka laleeyahay ciidan baa la geeyana ee magaalada gaalkacyo iyo deegaanada ku hareeraysan oo dhan dee ciidamadii puntland baa jooga saldhigahoodii xeryahoodii bay joogaan hadalkani ka soo yeeray maamulka puntland waxa uu imaanayaa xilli sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee galmudug oo eedayn dusha kaga tuuray madaxweynaha maamulka puntland kaas uu ku eedeeyey inuu hurinayo colaadda ka dhacday magaalada gaalkacyo qaybna uu ka ahaa waxa uuna sidoo kale tilmaamay in dagaaladaasi wixii khasaaro walboo ka dhashay dhabarka uu rido doono madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas dhinaca kale dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa u dirtay baaq ku aadan joojinta dagaaladan ka dhacay magaalada gaalkacyo xalna laga gaaro sidoo kalena wadahadal isugu yimaado oo ka turjumaya in si deg deg ah loo joojiyay dagaaladaasi dibdamban aynan usoo laaban ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ayaa waxa ugu baaqay labada dhinac in dagaalada si deg dega loo joojiyo sidoo kalena laga wada hadlo waxa uuna tilmaamay in cid waliba ay ka shaqayso sidii nabad loogu wada noola lahaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo maalintii shalay u ahayd maalin colaadeed ayaa waxaa lasoo sheegayaa maanta xaaladeedu inay tahay mid degan ayadoona labadii dhinaca goobihii ay ku dagaalameen laga soo sheegayo sidoo kale inay tahay saakay mid aanay ka jirin wax colaad ah inkastoo saacadaha soo aadan suurtagal ay tahay in maleeshiyaadka maalintii shalay dagaalamay ee kala taabacsan labada dhinac mar kale ay dib halkaasi ugu dagaalamaan guddoomiyihii ururka al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa lasoo sheegayaa inuu ku geeriyooday qaybo ka mid a deegaanada gobolka shabeellaha hoose kadib duqeyn ka dhacday deegaanadaasi sida lagu qoray war sida ay ku waramayso wakaaladda wararka ee royters oo soo xiganayso sarkaal ka tirsan dowladda soomaaliya iyo dad deegaankaasi ilaa iyo shan sarkaal oo ka tirsaneed xarakada al-shabaab ayaa la sheegay in lagu dilay duqeymo diyaarad ah oo ka dhacay gudaha gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan tuulooyin hoos yimaada degmada beledul amiin oo si toos a u hoos tagta degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose sarkaalkan ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed oo magaciisa wakaaladdu ay ku sheegtay meejar cabduqaadir axmed kana tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa sheegay inay heleen xog ku aadan duqeymihii ka dhacay gobolka shabeellaha hoose inuu ku geeriyooday guddoomiyihii al-shabaab ee gobolkaasi oo lagu magacaabayay sheekh maxamed abu cabdalla waxaana sarkaalkan sidoo kale ku weelinayay duqeynta dadkii ku geeriyooday ilaa iyo afar ruux oo kale duqeyntan ayaa ka dhacday degmada beledulami deegaanka beledulamiin ee gobolka shabeellaha hoose oo hoos tagta degmada wallaweyn ee gobolkaasi waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay sidoo kale jiray duqaymo dhowra oo ka dhacay gudaha gobolka kuwaasoo intooda badan waxyeelo ay kasoo gaartay dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab ee dagaalada kula jirta ciidamada midooda afrika ee amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer xildhibaanada baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta waxa ay dhegaysanayaan warbixin ku aadan guddigii loo xil saaray arrinta ku aadan dhisidda derbiga dowladda kenya ay doonaysa inay ka hirgeliso gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan xadka ay labada dal wadaagaan guddigan ayaa maanta ka dhowraya warbixinta guddigii hore loogu xilsaaray arrintan oo soo indhiindheeyay xaaladda ka jirta xadka waxayna dhowaan safar kaga soo laabteen degmada baled xaawe ee gobolkaasi gado ayagoo dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya waxaana wafdigan qayb ka ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalk ee soomaaliya iyo xubno ka tirsan baarlamaanka guddiga ayaa maanta waxaa laga dhowrayaa in baarlamaanka ay ka siiyaan warbixin ayadoona kadib baarlamaanka laga dhowraya inuu soo saaro qaraar ka dhana dowladda kenya oo ku aadan dhismaha derbigan la doonaya in laga hirgeliyo gudaha xadka soomaaliya ay la wadaagto kenya waxaana la sheegay in kenya ay doonayso in dhul hor leh ay ka boobto soomaaliya maadaama derbigan ay kasoo sikisay halkii hore xadka ahaa waxayna doonaysaa inay ka dhisto gudaha dalka soomaaliya arrintaasoo ka caraysiisay bulsho badan oo soomaaliyeed sidoo kale baarlamaanadii hore ee dalka soo maray qaarkood oo ka hadlay waxa ay sheegeen in kenya hore ay u damacsaneed in dhulka ay boobto ayadoo haatana arrinta lagu eedaynayo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke kaasoo la sheegaya inuu carab laalaadiyay dowladda kenya wararka naga soo gaaraya qaybo ka mida gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay sheegayaan in saraakiil ka tirsan kooxda daacish oo horey ukaga dhawaaqay inay kaga baxeen al-shabaab lagu dilay deegaano hoostaga tuulada guduuday oo ka tirsan gobolkaasi waxay wararku sheegayaan sarkaalka la dilay in lagu magacaabayay sheekh xuseen cabdi geedi iyo xubno kale waxaana wararku tilmaamayaan in muddooyinkii lasoo dhaafay ciidan taalacsan daacish ay ku aruurinayeen qaybo ka mida gobolka jubbada hoose wararka waxay intaasi ku darayaan in sheekh xuseen uu ahaa hogaamiye koox hogaamiye kooxdaasi ka baxay ee al-shabaab taageersana sidoo kale fikirka kooxda daacish horey waxa uu ninkaasi u soo noqday ku-xigeenka guddoomiyaha gobolka jubbada dhexe ee al-shabaab sidoo kalena waxa uu al-shabaab ugu soo shaqeeyey magaalada kismaayo muddooyinkii lasoo dhaafay al-shabaab waxay ka madax adeegayeen ka qayb noqoshada kooxda daacish ee ka dagaalanta siiriya iyo ciraaq kuwaasoo ku dhawaaqay dowlad islaami ah al-shabaab ayaana sheegtay in warnabo aysan ku biirinin waxaana al-shabaab la aaminsan yahay in ay saaxiibo dhow leeyihiin kooxda al-qaacida warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya waa naga intaa waa soo saaraha warka maxamed nuur amiin oo idinkaga tegaya tan iyo intaan warkan warka xiga dib ugu kulmayno sidaa ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu